walaalaha wixii su-aal qaba ku saabsan mowduuca sheekh uu ka hadlay oo ah fitanta shan iyo toban daqiiqaan haysanaa iyadoo si kooban oo asluub leh gacantuu taagayaa qofkii su-aal qaba sheekhana insha allahu tacaala wuu ka jawaabi doonaa intii marka su-aaluhu ayn bilaabanin sheekha sheekh cabdiqaadir cokaasha xafidahu allahu tacaala wuxuu bilaabi doonaa maalinta khamiista ah ama jumcada mid ay noqotoba kitaab soo socda oo noo iman doona oo la yidhaahdo arbacuuna xadiidan fii xurmati dimaa'i almuslimiin afartan xadiid oo ku saabsan oo ka hadlaysa muslimiinta dhiigoodu inuu xaaraam yahay ayuu bilaabi doonaa masaajidku akhrin doonaa ha laga faa'iidaysto kitaabkiina waan keenaynaa insha allahu halkaasaa lagu maaratay yaa la keeni doonaa masaajidka qofkii u baahan waxaa kaloo jirta ikhwa sheekh cabdiqaadir xafidahu llahu tacaala maalin kasta insha allahu maalmahan hadda soo socda maqhribkii muxaadaradan ayuu jeedin doonaa qubayla almaqhribna sidoo kale nusaac ayuu muxaadaro jeedin doonaa wa kadalika alduhur qabla aلduhur wa bacda aلduhur ayaduna saasoo kale uu sheekhu xafid allahu tacaala ayuu jeedin doonaa muxaadarooyin waxaa kaloo jiri doona insha allahu tacaala laba maalmood oo laba qaaco oo waaweyn ama laba hooloo waaweyn la kireeyey ama laba hool andhaho la kireeyey mid waa meesha libaaxyada taariikhduna waa bisha toddobaad afarteeda soo saas maaha bisha toddobaad afarteeda julaay for wey waana galabkii bacda salaati alcasr waana qaaco weyn halkaas muxaadaro weyn ayaa ka dhacaysa oo sheekhu uu jeedin doono oo cilmiga nacma waana rag iyo dumarba qaybna waa ragga qaybna waa haweenka waxaa kaloo jira meeshan filibiinka soo mahayn taariikhdu markay tahay labaatan iyo toddoba bishan mxuu aha labaatan iyo toddoba bishan aan ku jirno ayadana waa isla waqtigii bacda salaati alcasri baan filayaa waana rag iyo haweenba muxaadaro weyn soo saas maah bacda salaati alcasr soo maah muxaadaro weyn oo rag iyo haweena lixdiiya waa lixdiiya barka insha allahu ayaa halkaa ka dhici doonta ha laga faa'iidaysto duruusta cilmiga ah oo sheekhu uu intuu nala joogo wado jazaahu allahu khayran qofkii su-aal qabana gacan taagi doonaa waxaa ugu horeeya tafadal akh mahadi a cod kor u qaad jazaaka allahu khayr
horta runtii masaladaas siduu akhuna sheegay waxa weeye soomaalida xadiidkaas aaday u yaqaana way wada xifdiyaan man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid qolo walbana waa daliishataa soomaalida kulligeed waxa dagaalamaya ma wada madluumiin baa mise qaar daalimiinaa jiro laa shaka inay daalimiin jiraan soo maha daalimaa jiro kulli soomaalida waa wada madluumiin kulligood waxay sheeganayaan inay difaac ku jiraan oo ayaga la dulminayo xataa kii weerarka ahaa oo dagaalka waday wuxuu ku leeyahay aniga lafteyda difaac baan ku jiraa oo reer hebel baan iska difaacaya marka sax ma aha arrintaas qof walbaaba xadiidkaasi khalada ayaa loo daliishadaa waxaan waxaa jiro mas-uuliya alfardiya waxa la yidhahdo ilahay kugu xisaabinayo subxaana wa tacaala waxa lagu diriraayo dadka horta diriraayo waa dad muslimiina wey waxa lagu diriraayana waxa weeyaan waa adduuniyo ama xoolo ama qabyaalad ama maaragta mansab baa lagu dagaalamaa mar hadday sidaa tahay sharciga sida uu sameeyey waxa weeye oo difaaca qofka uu leeyahay qofka shakhsigaa gurigiis inuu xirtaa la raba qabiilkaygaa lasoo weeraray iyo ciddaydaa saana iyo ma taallo adiga qofkaada qabiil berri ku difaaci maayo qabrina kula geli maayo xadiidkan waxaana tusay xadiidka hadda abu dar uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam udkhul beytak buu yidhi gurigaaga gal markaasna dee waxa weeye dee dhiigga muslimiintaa daadanaya waxaana lagu dirirayey ree shaam iyo reeree madiina baa dagaalamaya oo wax ka dhexeeyeen siyaasad ku dirirayeen waxaa dhici karta inay qabyaalad huwan tahay bani umaya iyo bani fulaan iyo iyada lafteeda huwan tahay magac dowladeedba ha wata hadday rabaan marka sidaa darteed qofka mas-uuliya alfardiyo ilaahay kula xisaabtamaayo qabiil kula xisaabtami maayo reer hebel kula xisaabtami maayo koox kula xisaabtami maayo qof walba shakhsiyana loola xisaabtamaayo difaaca ay shareecadu ogoshahay waa difaaca gurigaaga inaad xirato adiga shaqadaada maaha ummadna nin tirtiri kara male qabaa'ilka soomaaliya qabiilka ugu yar nin tirtiri karoo baabi'in kara lama arko lama dhammayn karo marka saa darteed difaaca waxaa waa gurigaada inaad fitantan ka gasho maadaama aakhiradaada inaad ilaashato la rabo halkaas buu jiraa haddii marka gurigaada lagugu yimaado gurigaada haddii lagugu yimaado waxa waaye xaqu dafci baa leedahay waa isdifaacaysaa waa isdifaacaysaa maalkaadaa difaacaysaa naftaada haddaa rabto khiyaar baad u leedahay waa isdhiibi kartaa waa isdhiibi kartaa ha lagu dilo haddii la rabo laakiin waxa weeyaan cirdiga dumarka oo kale marna ma salimaysid ma salimaysid maalkaada haddaa rabto waa dhiibi kartaa laakiin dumarkaada in la kufsado raadi kama noqonaysid ha lagu dilo haddii la rabo ha lagu dilo marka sheekh difaacu waxa weeye waa mas-uuliya alfardiya qofka adoo ilaahay kula xisaabtamaya gurigaada ka xiro fitantan yani ree hebel berri qabri kula geli maayo mana ku difaacayaan weeyaan wallahu aclam
jazaaka allahu khayr sheekh rag badan baa gacanta taagay waxaa ka mid a hadda akhuuna ku xiga cabdiraxmaan tafadal waa laga horey ah
nacam
magaca ah تفضل أخي بارك الله فيك شيخ سلام نوفا فايسين درت يا حواشنا برقيا سوق عقل مغالدي كدعي صومالي سلاشي بكون سلاشي بكون سلاشي بكون دغالدي كسعدي oo dadka muslimiinta ah dhex mariyey sidaa tilmaantay laba qolo isu soo tukatay salaada subxiga qolay intaa quluubkay ku jirtaa ka gaar tahay dagaaladaas noocaas dad baa waxay ku tilmaameen inay jihaad yihiin maanta dagaaladii dagaallo la mid ah soomaaliya ka socda laba muslimiina isleynaysa qolihii waqtigaa dhahayay waa jihaad maanta waxay leeyihiin waa fitna marka maxaa isbedelay kii hore sama jihaad bay kaa kaa hore si ay ugu afkeen jihaadka iyo kan dambana waxa weeyaan isagana fitnada ugu arkaan kii horena fitnuu noqday waxay leeyihiin kii horena fitnuu ahaa kanna waa fitna dadka saasna ugu cadaynaya mise waxay leeyihiin kan maanta socda keliya fitna allahu mustacaan waa la adimaya aadaanka dhegeysta آذان بعد الآذان إن شاء الله
laa xawla walaa quwata illa billah allahu akbar allahu akbar اللهم رب هذه الدعوة التامة sheekha waxaa la weydiiyey waxaa jira kooxooyinkii dagaalami jiray sanooyinkii hore ee muxuu ahaayey soomaaliya sagaashan iyo kowdii ilaa maaragtay two thousand tenkan kooxooyinkii dagaalami jiray dagaaladay samayn jireen waa jihaad bay dhihi jireen haddana way isbedeleenoo waxay leeyihiin jihaad ma aha maxaa kalefe arrintaa maxaa ka jira arrintaas sababtu maxay tahay ayaa sheekha la su-aalay tafadal sheekh
bismi illaahi raxmaan raxiim horta sidaan ognahay dagaalladaas inay fitan yihiin dad badan oo muslimiina ayaa waa fitan dhihi jiray kana digi jiray kuma aysan simanin inay yidhaahdaan waa jihaad keliyahe dadkii yidhaahdo waa fitanna waxay dhihi jireen jihaadkay diideen waa qaacidiin bay odhan jireen waa dad jihaadka diiday dhihi jireen markaasay dumarkii carruurtaba ku diri jireen dadka ku diri jireen sidii yacni maarata dad oo diinkii ka baxay oo kale ka dhigi jireen dadka ayaga sidaa ahaa kulligood ma aha waxa hadda dhahay waa fitno ee waa ru'asadii dadkii madaxda ahaan jiray dagaaladaa wadi jiray intoodii ru'asada ahayd ayaa hadda waxay leeyihiin markii wadaadadii dagaalada wadi jiray dhexdooda ay ka dagaalameen oo ayagu isdileen ayay waxay yidhahdeen dagaalku waa fitno weli kama maqal su-aasha qeybteedii kale uu ku daray akhuuna cabdiraxmaan oo ahayd kii hore ma hadday fitno leeyihiin anugu kama maqal kii hore fitnow ahaa oo waa khaldanayn ma aanan ka maqal waa khaldanayn oo kii hore fitnow ahaa qalad baan ku jirnay ma aynan iclaansan ilaa haddana ma aysan muujisanin keliya marka markuu fitno noqday oo waa fitan ay ku sheegeen weliba lafdul fitan markay soo baxday taariikhda waxa weeye waa qoran tahay way xustaa qofka waa la dikriya taariikhda lama qariyo marka ay yidhaahdeen qoladan waa fitna dhahayso waa fitan markay ku tilmaameen waa dagaalkii jubbada hoose markay raggii isku safka ahaa ay dagaalameen oo qolo laga adkaaday oo la ceyrshay ilaa xuduudda kenya la geeyey bay marka waxay yidhahdeen waa fitan intii ka horreysay fitna maahayn wixii dagaal socdoo dhan fitno maahayn marka macnaha markaad fiirisid allahu aclam annaga niyaadkooda ka hadli mayno laakiin daahirka waa iska wax siyaasad camal ah ee wax diin asal u ah ma aha keliya hadday diin tahay waxaa la rabay qofka markuu si calana oo la og yahay oo gaf u galo ama dembi u galo leanna hadday waxaan fitno yihiin ou og yahay intaasoo dhallinyaraa inay ku baaba'day intaasoo soomaaliyahoo muslimiina ay ku baaba'een intaasoo hantiya dagaallo ay ku dhammaadeen yah inuu qofku intaas ninkii fatwooday oo yidhi jihaad weeye dadka jihaad ku geliyey waxay ahayd inuu yidhaahdo ilaahay baan uga tooba keena subxaana wa tacaala oo towbada si calana ugu iclaansado annaga ilaahay hadda idaacadahana kama maqal ashritooyin la faafiyena ma aanan maqal waa khaldanayn oo waa ka toobo keennay ilaahay baanan uga soo laabannay ma arag allaahumma in la yidhi uun maaragta markii laba laba kooxinto dirirtay qolo la ceyrsaday waa fitan inay ku sheegeen waa khaldanayn iyo waa toobo keennay midna kama maqan marka dagaalkaas siduu shalay fitno u ahaa buu maantana fitno u yahay anuu intaasaan uga bixi laha wallahu aclam
cabdixakiim ah
baaraka allahu fiik
waxaa yar kor u qaad akhi baaraka allahu fiik kor u istaag ama kor u qaad adaa u sheega adiga baaraka allah fiikum dadka maqashay sheekha waxaa la su-aalay een, wadaadadii xamar ku shiray markii maxaakimta muxuu ahaaye dagaalkoodii een, sheekhow oo culimmadii isku magacaabaysay ama wadaadadii isku magacaabayay dib u heshiisiinta cajalada ayaad ka duubtay mowqifkii iyo waxa ay bayaankaas ay ku sheegeen inuusan ahayn wax maaragtay een, sidaas oga sawaab ah cajaladahana waa laga cajaladna waa lagaa daba duubay ay leeyihiin annagaa saxnayn wixii shirka aan ka sheegnay baa saxnayd nimanka caynka ah mowqifkoodu ma siyaasiba mise waa diini
runtii horta ee, aniga runtii ma dhihi karo raggaas culimmadii soomaali magaca soomaali culimmadiisii ayay ahaayeen horena uma dhihin mana lihi haddana Ee, waxaan mana ku naqdin inaysan culummo ma tihiin ma odhanin laakiin waxaan aniga ku naqdiyey waxay ahayd inay yidhaahdaan hay-adda culummada soomaaliyeed baana la yidhaahdaa ayagoo kooxihii ururada la yaqiinay qeybo ka mida mathalayo inay yidhaahdaan ee culummo soomaaliyeed oo soo dooratayna jirin dowlad soo magacawdayna aynan jirin la-anna markii hay-a la yidhaahdo sacuudi oo kale hadda hay-ata kibaar alculamaa baa u dhisan dowlad sacuudiya u dhisan tahay dowladdaa magacawdo masaa'il noocaas oo kalea iyo hadalladii bayaanaadkoodii baan ku naqdiyey aan wax ka sheegay calaa ayati xaalin waa jirtaa inaan inta wax ka tacliiqiyey layga daba hadlay oo cajalado la duubay cajaladahana mashriq iyo maqrib la geeyey oo maaragtay oo laga warramay wadaadadii ka hadlay yacni cajalka raggii duubay rag ka mid ah raggii duubayna ayaga wey maanta dadka odhanaya waa fitno marka horta waxin sidaan hadaayiba sheegeen nawaayaadka inaan ka hadalno qofka niyadiisa qofka inaan ka hadalno sax ma aha ma naqaano wuxuu ula jeeday laakiin qofka labaatan sana ku hayay dagaalka dadka muslimiinta dhex dhaco cishriin sana la jahraya waa jihaad fii sabiilillahi buu ahaa oo kii ugu dambeeyey oo hadda waqti dhow xamar ka dhex socday markay xataa etoobiyaanku ka baxeen ka bacdi ee muslimiin isdilaysay odhanayay maaragtay waa jihaad fii sabiilillahida ku hayay inuu maanta isla hal mar yidhaahdo maaragtay markii ay ay xarakaadkii ama kooxihii isdileen inuu yidhaahdo waa fitno yidhaahdo waa fiicanta hadday tahay alrujuuc ila alxaq hadday tahay alrujuuc ila alxaqi waa fadiila waa waa fadiilo wey laakiin inuu iclaansado oo yidhaahdo labaatankii sano waa khaldanaa khaladay ahayd taasaan ka sugaynay ilaahay aan oga toobo keenay maaha inuu afraad u toobo keenayo ama qof isku dhiibay maaha maxaa yeelay haddii kan fitna aha kuwan horena fitnay ahaayeen waxay ahayd inuu ilaahay uga toobo keeno labaatankaasana dadkii aan ku wado jihaadayda ku hayay waxba kama jira inuu yidhi waa khaldana ilaahay baan uga toobo keenay leanna sidaa idiin sheegay waxaa la rabaa towbada assiru bisiri waalcanalu bilcalan wixii sira inuu sir u toobo keeno wixii calan ahood aad si calana u dambowdayna waa inaad si calana qofka uu toobo keena yidhaahdaa ila calaa ru'uusi alkhalaa'iq cajaladaa la duuba meel walbaa la geeyey ummaddii oo dhan baa og marka waa inaad muujisataa oo tidhaahdaa ilaahay baan uga toobo keenay marka waxaan leenahay in xaqa loo laabto way fiican tahay haddaysan mowqif siyaasi ahayn waa inuu yidhaahdaa ilaahay baan uga toobo keenay wixii waa ka soo laabtay saasaa ku wanaagsan wey wallahu aclam
jazaaka allahu khayran videoga ragga duubaya videoga waa mamnuuc een, arrin haddaad duubta inaad tirtir insha allah cabdi diini haye
calaykum salaam waraxmat
jazaaka allahu khayr een, may warka ma ma dhamays Een, su-aasha sheekha la weydiiyey waxaa weeye arrinta arrimaha soomaaliya anigu cilmi liyaaki arrimaha soomaaliya waa la socdaa waxaa jira caruurta yaryarka ah oo soomaaliya loo dirahay oo ka dagaalamaysa waxaa lagu yidhaahdaa oo niman wadaaddo waaweyn ay yidhaahdaan janna idinka horeysay iyo gabdho yaryar oo kuwa waaweyn oo dirahaya ayagu gabdhaha ma rabaan miyaa sheekhow
Mhm.
dhigantahay dadka ha loo sheego laguma jees-jeesi karo xool la'aynta saas laakiin wixii ciddii muslimiina ku khaldanay si khaldan u isticmaashay diinta ha loo bayyana saas saas maaha in xoolad ciinta laguma jees-jeeso waa in lagu Adiga la jees-jeesaa wixii ku khaldan ayib maya kuma laguma jeesjeesin sheekh jazaaka allahu khayran ee ayagu waxaa waxaa hadalka waxaan u fahmay dadka leh jannada dadka u dirayo miyaynan ayagu jannada rabin waa macnahaasoo kale un wey ila adigaba maalan haddaa hadda jannada ag istaagtaan adiga nin kale iiga hormar qof ma tidhaahdeen adaa uga hormari laha soo ma qofna uma ogolaateen marka macnaheedu waxa waaye seebaad adigoo adoo jannadii rabo oon cidna u ogolaan lahayn aad cid kale iiga hormar leedahay macnaha intaasaan u qaadanayna jeesjees una qaadanayna laakiin xuurulcaynta waa wax jiro weeye waxuurun ciinun ka amhaali lulu'i lmaknuun ilahay qur-aanka in badanuu ku sheegaa baydaaa yani maaragtay eh, kaanahuna alyaquutu walmarjaan ilahay qur-aankuu noogu sheegaa waa la ogyahay macruuf wey marka saa darteed eh, waxaa la rabaa mas'alada waxa weeye dadka runtii hadalkaas waa hadal weyn waay waqcigiisa leh waay walaalkeen uu sheegay waa hadal weyn waay khayrka qofna yacni hadday khayr tahay qofna maaragtay inuu kaaga hormaro ma doonaysid adiga inaad u hormarta baa la rabaa waxa khayra inaad adiga u hormartaa la rabaa maxaa yeelay ee, mushrikiinta waxay dhihi jireen markay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ay liidayaan waqaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu low kaana khayra maa sabaquuna ilayhi bay dhihi jireen yacni nebi moxamed iyo dadka fuqarada ahee saxaabadiiya waxa diinka uu nebi moxamed wada hadduu khayr yahay noogama hormar naga ugu hormari lahayna yidhahdeen ahlu sunnaha way cagsiyeen sida ibnu kathiir fii tafsiirihi uu ku qoray aayaddaasi waxay dhihi jireen hadduu shaygu khayr yahay waxaa nooga hormari lahaa saxaabadii nebiga ridwaan ullaahi calayh marka khayrka waa loo tartamaa haddii marka tan ay ay tahay caruurta yararkaahoo la dirayo oo inta dagaalka lagu shuba gadaal laga fadhiisanayo ma aniga su-aashaydii wuu ku jirta cajaladaa markaan ka hadlayay weli ma jirtaa baan idhi ragga hadda dhallinyarada dirayo hal ninoo ragga sucamadaahoo la yaqaano isaga isqarxiyey weli ma aragteen ma jiro caruurta yararkaah ay- ay gudbina hor iska hormarinayeen marka janno hadday tahay la iskama hormariyeen ee asagaa u hormari lahaa marka waxaan leenahay arrintaasi isqarxisku diin ma aha ee, bal saaxibuhu waxaa weeye mucada fi nnaar uu noqonaya qof naarta mukhallad fi nnaar siduu nebigu sheegay khaalidan mukhalladan fiiha abad ayuu nabiyullaahi maxamed leeyahy qofka isqarxiyo ama infijaar isku sameeyo culummadeenna zamankeenna soo gaartayna sida sheekh albani sheekh sheekh cuthaymiin a'immadaasna ayagu laftooda waxay leeyihiin shahaado loo qori maayo mana ka mid aha jihaad fii sabiililah lama dhihi karo inuu qofku inta ismiineeyo oo halkaa qarxiyo ama isa qarxiyo yacni inta badan waad aragteen asaga keligiisa xataa mararka qaarkood ku dhimanayo loomana deliishan karo xadiidkii baraa ibnu maalik oo kale aharkiisii oo ow musalimat alkadaab markuu la dirirayay fatxi ow furay looma deliishan karo kaasay deliishadaan daliilna uma aha sababta baraa ibnu maalik mana dhiman marka labaad xisnigii waa furay marka saddexaad asagaa dagaalamaya seeftiisa watay mujaahidka asagu isma dilee asagaa dadka dilo oo marka gaaladaa disho gaalka la dagaalamaya asagoo dagaalamayaa la dilaa ee kan intu isagu inuu dhimanayo waa ogyahay markuu is soo miineeyo marka masaladaas waxaa weeye khayrka qofna kuma hormareen waxaa dhici karta marka qofkan ilmaha iska hormarina inaysan meesha khayr ahayn uusan janno jirin ee maarata kursiga aa ku gaartid inay ka tahayna waa dhici karta wallahu aclam
jazahu allahu khayran Eh, walaalaha een, saad gacanta u taagteen ayaan sidii ishada ku dhacday baan u kala qoray qof walba waan ku qoray ilaa sagaal su-aalood een, ayaa ama sagaal qof ay ii qoran qof walba sabir Eh, aadam akh aye saciid akh ayb akhi saciid insha allah su-aasha ugu dambeysay weeye walaalaha kale o dhan insha allahu habeen dambe ayaa laga dhigayaa baa la yidhi waqtiga salaada la gaaray tafadal akhi
السلام ورحمة الله جزاك الله خير
cod kor u qaad badan bay qabaan
ayib Aan- Waan walaalku wuxuu sheekha su-aalay dadka qaar baa waxay ku qanacsan yihiin een, gaalada waddan kusoo duushay in maaragtay waxa la socda la dagaalankeedu muxuu yahay arrintaas dad baa waxay ku qanacsan yihiin inuu jihaad yahay arrintaa xukunkeedu muxuu yahay
Ah, horta horta middan oo muxaadarada takfiirinta ku saabsan waa runta dadka eh, dadka ahlubidaca simada ay leeyihiin calaamadda lagu yaqaano qofka marka hore isagoo muslin sheeganaya ama muslin u yaqaano waa la dirirayna ma dhahaan way gaalaysiiyaan marka hore markay riddo ku xukumaan oo cadow ilaahay ka dhigaan dabadeed buu yidhaa dhiiggiisaa ii bannaan waxaana tusaya khawaarijta wakhtigii cali bn abi aalib radia allahu canhu iyo mucaawiya dagaalka uu dhex dhacay si muslimiinta musaalaxa u gaarto laba nin bay soo saareen calina wuxuu soo saaray abu muusa alashcari mucaawiyana wuxuu soo saaray camr ibni caas labadoodii baa marka muslimiintii inay heshiisiiyaan ayay xakam laga dhigtay khawaarijta meeshaasay ka boodeen in alxukmu ilaa lilaah ay yidhaahdeen markaasay cali iyo mucaawiya soo diray iyo abu muusa alashcari iyo cumar ibni caas intaba ay gaalaysiiyeen marka kabacdi bay dhiiggooda bannaysteen macnaha horta waxaa waaye qofka haddaadan gaalaysiinin xujo maxaa hadduu muslim baa u taqaana maxaa ula diriraysaa iman karto marka saa darteed waa inuu yidhaahdaa waa murtad inuu yidhaha marka hore uma uu la dagaalamo madhabkaasna waxaa bilaabay dadka ahlubidaca ah ayaa iskale simadaas oo dad muslimiina yani iska gaalaysiiyey gaalaysiintana insha allahu tacala muxaadaradeena habeen dambe haddii aan bacd almaqhrib fursad helno haddii ilaahayna gaarsiiyo baan ka dhigaynaa ma la iska gaalaysiin karaa dadka mise shuruud bay u baahan tahay waa ka hadlaynaa maxaa yeelay shuruud buu islaamku u sameeyaa tawafuru shuruud intifaau lmawaanica la yidhaahdaa kuwaasaan insha allahu tacala habeen dambena ka hadli doonaa ama dagaalkii etoobiya iyo soom- ee maaragtay ay kusoo qaaday dhulka runtii dad badan horta waxay yidhaahdaan etoobiyaanka waxaa keenay dowladdii soomaalida ee wakhtigaa joogtay iyo baarlamaankoodii iyo madaxweynahoodii iyo prime ministerkoodii baa keenay bay dhahaan laakiin aniga xaqiiqatan markaan aqoonta aan dadka u leeyahay wax ka sii weynaa jiray waa ka horreysatan nimankaa niman un xukunkoodaas yarkaa ilaashanayay ahaayeen oo rabo inay maaragtay gaalada ku kaalmaystaan laakiin etoobiya mar hore waxaa soo geliyay ururada urur ka mid ahoo ururka alitixaad la dhihi jiray ayaa ugu badnaa sababta waxaa weeye etoobiya gudaheedana dagaala ka socday oo lagula dagaalamayay soomaaliya gudaheeda inta laga tagaa etoobiya gudaheeda lasoo duqeeyaa xamar la yimaadaa idaacadaha b b c da laga hadlaa la yidhaha annagaa ka dambeynay waxaad ogtihiin xataa aan aad ula yaabaa waad maqashay nin cabdulmajiid la dhihi jiray waa dhintay oo wasiir ka ahaan jiray dowladda etoobiya ka mid aha ee soomaali ahaa waa la dhaawacay marba adis ababa lagu dhaawacay aniga waan dhegaystay idaacaddu ka hadla wuxuu yidhi soomaali ima dilin buu yidhi nin soomaali ima dilin waa inkiray wuu dilay wuu diiday inuu soomaali ka dambayso uu inkiray wiil soomaaliya intuu xamar tegay buu bbcda la hadlou yidhi annagoo itixaad ah ayaa dilnay buu yidhi bihadi alcibaara yani nin soomaaliya o dhan inuu difaacan rabo oo oranaya annagaa dilnay idaacadda b b c da waa duubanta haddii laga raadina waa laga soo helaya ninkii yidhi aan aqaanaa aniga xataa oo idaacadda sheegan garanaya ha marka yani waxaad ogtihiin qasaska dhowr iyo toban nin yani waxyaalaha junuunka dhallinyarada qaar ku jirto sideed iyo toban miya mise toddoba iyo toban ay ahaayeen xamaray ka baxeen dhulka gobolada dhexaa la maray etoobiyaan lasoo jihaadayna dhowr iyo toban nin waa dowladdan oo dabaabaad la helay waa lasoo jihaadayna ayagii dhowra ku dhintay nin xataa wiilkiisa yaroo shan iyo toban jiroo waday isaga waa ku dhintay wiilka waa ku dhaawacmay gruubka kale waa la dilay waa lasoo kala cararay kulligood waa dhowr iyo toban nin wamaca daalika marka adiga dowlad aan muslin ahayn oo adiga dowlad aadan u haynin oo soomaaliya iyo ayagu dagaal culus uu ka dhaxeeyo markaad adiga aad maalin walbaba xuduudda intaa ka tallaabto aad soo juqajuqayso maxay samaynaysaa maxay kugu samaynay say u soo taaban lahayd bal caasimadaada iyada lafteeda danaa ka gashay un guri yaa marka sababta hore iska lahaa dadka soo juqajuqayna soo tuurtuuray qaabkaasna waa qaabka caalamulislaami waad ogtihiin caasimadii baqhdaad qaabka lagu qabsaday waa taariikhda albidaaya walnihaaya bal akhriya tatarka markay qabsanayeen see ku qabsadeen ibnu kathiir aada u sharxaya ma- maqoliyiinta nimanka la yidhaahdo china ee dhulkaa degan nin markaas muslimiinta madax uga ahaa ee halkaa joogay ayaa wuxuu sameeyey ninkii gobollo dhan haystay oo dhulkaas maaragtay ilaa afghanistan ilaa dhulkan ruushka qeyb ka mida dhul badan haystay turkiya dhulkaa haystay oo mas-uul ka ahaa ayaa wuxuu yidhi nimanka tatarka ayaa waxay la yimaadeen xoolo badan iyo tijaare la yimaadeen markaasuu wuxuu yidhi nimankaa xoolaha la yimaadeen haddaan dilo ka waran oon xoolahana ka qaato oon laayo markaasuu ninka madaxdaa yidhi lay inta baabi'isid xoolahana ka qaado xoolihii baa laga qaatay waxay yidhaahdeen muslimiinta u yimaadeen xoolahana noo soo celiya muslimiintii waxay yidhaahdeen in laidiin soo celiya iska dhaafe waa idinla dagaalamaynaa dagaalay ku qaadeen waa la dagaalamay la dagaalamay muslimiinta waa laga adkaan waxay gaartay inay suquud alkhilaafa alislaamiya baqhdaad inay gacanta ku dhacdo baqhdaad malaayiin lagu dilo oo muslimiina turaadkii muslimiinta iyo kutubtii ay qoreen webiga dijle iyo furaati in laga buuxiyo oo maaragtay halkaa lagu daadshay gaareen daandaansiga noocaasoo kale ihi muslimiinta ayuu horay u dhibay oo dhib weyn u geystay tanna markaa dee nimankan waa niman adduunye doona kuraas raadsanayo inay u qeyshadaan markii ayaga laftooda muhadad ay noqdeen waa u yeerteen way yimaadeen amaa gaalka gaal khaazi ah oo dhulkaada kusoo duulo haddaad awood u leedahay ood iska dafcin karto xaqa u leedahay iska difaacdo xaqu dafci waa leedahay haddaad awooddeedii hayso haddaadan awood haynin ilaa inuu muslimka la baaba'sho mooye aadan wax kale qaban karaynin ha baabi'inin muslimka ha israacinin maxaa yeeley nabiyullaahi moxamed saddex iyo toban sano mushrikiin ku dhex jiray muslimiinta la cadaabayay dhib badan loo geysanayay ilaahayna uu yidhi kufu aydiyakum waaqiimu salaa marda xaalatu dacfi ku jirto muslimiinta ay daciif yihiin waxaa la rabaa kufu aydiyakum waaqiimu salaa hadday awood leeyihiinna ay to safe inay ku dhaqmaan oo iska dhiciyaan oy dagaalamaan baa la rabaa weeyaan walidaalika madhabka sheekh alislaam ibnu taymiya ku taqriirinayo kitaabkiisa saarim almasluul calaa shaatim arasuul ayuu ku taqriirinaya muslimiintu markay awood iyo leeyihiin waa isdifaaci kara waana dagaalamayan haddaysan lahayn maya looma ogolo weeyaan marka intaasaan iskaga soo khatimayna insha allahu tacaala hada wbillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamedi waali saxbi wslam
jazaaka allahu khayr sheekhana insha allahu muxaadarooyinka waa sii socon doonaan habeen dambe iyo su-aalaha way sii socon doonaan in sha allahu tacaala baaraka allahu fiikum